waxaan idiin sheegayaa kuwaa meelahan la orda puntland bay ka mid yihiin bilia maleh bahalki puntland bay ka mid yihiin kala mid noqon doonaan haddaana iyaga dayahay laakiin waxaan kaloo idiin sheegayaa puntland ma jirayso inta kuwaas ka maqan haddii kuwaas ka maqan yihin puntland ma jirayso ha marka labadaasi wuu isxelinaya waanu annagay nagu weyn tahay waa noogu jirtaa waxyaaba faahfaahina hadda tallaabooyinkaan ganacsanahay idinka sheegi maayo waa bolocy weeye aan maxay tay publicly loo soo bandhigi karin laakiin insha allah bidnillahi lkariim jawaabaheeda waad maqli doontaan waana u diyaar garoobeynaa wax naga hortaaganoo badnina ma jiraan intii horena tabaabushaheedii baana ku jiray marka aanu shirahan waad ku guulaysananaa waad waad maqli doontaan oo dhaqsaa waa prioritygayo number one dhulkii xasan waqooyi ninka la yidhaaho cismaan xasan waqooyi oo kale iyo runtii oo lahaa ma adag puntland waa ka xunahay waxaan jeclaa inuu tago isagoo kale iyo oo xaggaa maal ku lahaa raggii laga yiqiin ahaa inuu meeshii puntland wadankii tago oo dhiso xaarxaariyo uu tago oo fooqyo ka dhiso way way fiicnaan lahayd waxa weeye dhulkii aada buu hore ugu maray intii la qaxay waxa kama dhisna daaraha ka dhisan runtii boston kama dhisna daaraha ka dhisana boston kama dhisna garowaan waxaan garanayaa anoo dhaafa kontaroolka kontarool yaroo oday cali gardan la odhan jiray uu meel ku lahaa baanshaa ka cabdi maanta maanta kama dhisna daaraha ka dhisan boston runtii qaar baa ka wanaagsan dhowr iyo toban milyan daara lagu qiimeeyey dadkaa haystaana maaha dadkii la yiqiin badi dadka waxaa samaysta waa dad intii shaqaystay marka dhulkii opportunity baa yaalla waxaan qabaa dhulkii in lagu noqdo la maalgeliyo jawaabtaada wey waa jawaabtii guray in la maalgeliyo xoog waxaan kaloo ka hadlayaa wuxuu investment baa loo baahan yahay runtii qaar baa ayaan walagu qabsaday laakiin waa meel walba waan u sheegay meel walba ninkii kari karaa oo teegi karaa nin kari karaa inuu specially gurigiis inuu maalgeliyo kii doonaya business inuu wadana meeshii dee businessku uu ku fiican yahay buu teegi karaa halka kale iminka puntland waxay dakhliga waxay ka heshaa airportka iyo iyo seaportka dekeda iyo anigu waxaan joogaa airportkaasaan joogaa runtii qayla dhalaan baan ahaa reer puntland inay airportka u gurmadaan number one dayuurada ma ma leh dayuurad reer puntland leeyahay oo ka shaqaysaa ma jirto dayuurado dadayo kale ah marka waa kuwan yara xune ee ruushka iyo laga soo karaysto kii aan ku tegey anigoo british airways ka degay baan taa raacdo hawada markay maraysay kuwa mid garaysta oo ruusha ayaa ayaa kashawito ku qoryoqoryeena marka waa yaaba waxaan ilaahay taliba marka waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxaa lagu yidhi maaqaan runtii somaali airline coof ee cad allah naxariisto markii loo dhiibay wuxuu ku istaaray dayuurad kira ah maaqaan ijaar soo liis garaystay markaasaa warba waalan yahay w waana tii hadda afar shan qof oo isu taga oo dayuurad wanaagsan oo dadku leeyahay soo kiraysta haddaana iibsan karin lama waayeen way iska dadaal daro baan u malaynayaa waxay la mid tahay kuwa iweydiiya kuwa sooliya iweydiiya goormaa la qabanaya maxaa loo qaban waaya halkan la iska fadhiya marka kaa iweydiinayaa qaban lahaa maogta non inuu dad kale maxaa tay inuu u qabto marka hadda horumarinta waddanka waxa weeye dadkaa fadfadhiya ayaa wax isu geygeystay ayaa samayn lahaa haddii aada haysaan dayuuradahaas ijaar ku helaysaan dad kale la soo gelaysaan iibsan kartaan tumoro berito caawa ayaa idiin saxeexaya fasaxi halkan ku sheegay saa dambena waa ka deegtaa garoomadeedu garoomadeedu awal laba garoon baa shaqayn jiray hadda waxaanu kicinaynaa kii garoowe howlo badan bay doonayaan inkastaan wax idinka baahnay kolley maanta wax idinka bili maayo waxyaabaha ay u baahan yihiin laakiin garoomadeeduna way dhammay mid international aanu samayno runtii oo aanu doonno east africa inaanu intaasoo dhan ay xidho oo halka dubay ay hadda ka tahay santarka inay boosaasa noqoto intii dhismihii waanu samaynay terminalka ma aqaana aad maqasheena waa la furay ranweygiina waa dhisan yahay laakiin xoogaa xaalxaalaa noo haday oo daamarkii iyo wax caynkaasa oo ilaa aanu sinay one million one million half two million baa waxaanu ku jiraa maxay tahay baaridoonkeedii haddii intaasi noo dhammaato cidna u baahan dawladaha waaweyn a itaaliya iyo british baa imanaya kaargooga waxay noqonaysaa santarkii runtii ma aanu dadaal yarin waa wadnaa dhaliilaha waa ogolahado runtii odayga bardacda arrimuu sheegayay kole soomaali soomaali banasan waxbaa ka jira laakiin waxaanu is leenahay way dadaalaysaano dadka inta meesha meesha cabretku runtii waxay u badan yihiin dad dibadda ka tegay dad dibadda ka tegayna de haddii aanu mid iska qof iska khariban oo iska qalbila aanu hayn almihina xoogaa xishoodaa galaya mowta yaxyaha waxaynu administrationkan meelaan ku arkay in dad wuxuu dad wuxuu iska cuno iyo inuu kanan maadeernaho iska geysto iyo halkan xoogaa xishoodaynu ka yar baranay iyo unku xidhi karaya marka runtii ilaa hadda xoogaa baana xidhaya haddaanan dee daxaloobina ku milmin qolyahaas waa roonahay runtii waana ballan waxaana jeclahay waxyaabaha ad igula dardaarmaysay kuwa cadaaladda aato ama asoolya aate waxaa dawladdu ay daawataa dhegaystaa oo day wax duubayaan kuwa layidhaaho horseed wed media waa dawladdu waa dhegaysataa si ay uga dhegaystaan oo ay u culayso fariima waan geenaya runtii runtiina mid aada igu waxaynayseen oo waliba odaygu okayday sii siiyey dagaalana tii u nin dagaal baana waxay sideedaba qoladaasina hay maqleen marka haddii weliba boston hadday boston ituhuntuhuseo tiri waa kaa dambaynaa waxaan umalaya inaan gidaar oo bajiirayo taana dee wuu sitiin hallaynaya gardarre ku dagaalami maayo laakiin gar waa ku dagaalami doona haddii alla yari aada iyo aada baad u mahadsan tihiin dhegaysiga aada dhegaysteen sharafadda aada soo sharteen waxaan ka baqayaa de inaan meelaha shaqaysan kari waayo oo aad aad aad aad aada reerka u samayseen cudurdaar inaan iska soo noqnoqdaan ka yaabaya mar weera oo meeshii tag marka looliya reerkuna waa jeclaanaya waxaas marka aad aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wixii su-aalaha diyaara ayaanu ahay aynu ka gaari karno waad mahadsantihiin